wasaarada waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlada jubbaland ayaa si rasmi a u dhagax dhigtay dhismaha iskuul cusub oo laga hirgelinayo tuulo barwaaqo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose munaasabada dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland mudane axmed faarax cali awiis waxaana ku weelinayay maamulka degmada uu horkacayay gudoomiyaha degmada dhowble mudane xasan cabdixaashiib mas-uuliyiinta ayaa madasha ka jeediyay hadalla muujinaya sida dowladda jubbaland ay u go-an tahay in la dardargeliyo ballaarinta adeegyada waxbarashada si loo gaaro jeyl aqoon-yahana loogana hortago saboolnimada iyo jahawareerka mustaqbalka bulshada iskuulkan cusub ayaa noqon doona mid daboola baahiyaha waxbarasho ee ka jira tuulo barwaaqo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose maadaama dadka deegaanka ay si weyn ugu helan yihiin waxbarashada iyo horumarka jeelka cusub waxaan rabnaa ardayda halkan ka soo baxda madaxweynaha soomaaliya ugu horreeyey ee la yidhaahdo aadan cabdulla cusmaan soo ma taqaanaan tuulada uunsibu ka soo baxay oo garbaharey u dhaxaysa beled xaawo iyo doolow halkaasuu wax ku bartoo ka bilaabay ma idinla tahay madaxweynihii wasiirkii injineerkii dhakhtarkii inay halkan fadhiyaan waa fadhiyaan haddii la tacabgeliyo wax la maalgeliyo oo wax lagu taro oo lagu tiiroo lagu tabco bani aadan baa u fiican qof walbo halkaan fadhiya waxbaa ka soo baxaya gabadhii dhakhtarada ahayd baa fadhida wasiirkii baa fadhiya bayloodkii diyaaradda waday baa fadhiya korkiinna duulay degeenkan maalin walba dushiinna maraysa indheegadan dushiinna maraysa wiilkii waday intuu fadhiyaa iyo gabadhii ka shaqaynaysa waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysataan ha isyasinina ha isdhihinina tuulaa joogtaan waxbarashadu macno male adigoo xoolahaaga ilaashanaya gelinna xoolahaaga ilaasho gelinna waxbaro ma fahamteen waxaa laydinka rabaa markaa inaad maaragtay ka faa'iidaysataan iskuulkaas waxaanu u dagaalamaynay oo u rafanaynay waxay ahayd in meeshaan iskuul hesho iskuulkaasna laga faa'iidaysto cidda lagula xisaabtamayo oo ka faa'iidaysanaysa oo la rabo inay meel gaarsiisana idinka waayo waadna ogaan doontaan meeshaan oo iskool qurux badan uu ka dhisan yahay arday qurux badan ay ka soo baxdana waa isugu imaan doonnaa insha allah haddii ilahayd maadaan sii noolaanno annagana waxaan idin ballanqaadaynaa waxyaalaha waaweynka aad u baahataan inaan idiin keenno inaan waxaan idinka ballanqaadaynaa idin dhisno waxaan idinka ballanqaadaynaa macallinka idin keenno waxaan idinka ballanqaadaynaa inaanu maan manhajkii waa wax ku baran lahay bugaagta idin keenno waxaan idinka ballanqaadaynaa inaan waxaasoo dhan idinkaga shaqayno waaweynka wixii kaleeto hoosena inaa idinku qabataan magaaladan tuulo barwaaqo waa magaaladii ugu horreysay deegaanka mataqana laga asaaso dad deegaana degan barakac ma aha runtii wixii la geliyana insha allah waxaan rajeynaa inay soo celin doonto heer tuulo barwaaqo tartiib tartiib bay u dhismaysaa wasaaraddii hadda maaldhowt waxaa la keenay qayb soolar ahoo runtii aad u wanaagsan oon hadda idin tusi doonno ceelkii baan daraad qodnay maanta iskuulkii weeye beri dambana insha allahu tacala wax kale oon insha allah wasaaradaha kale iyo qaybaha kala duwan dowladda waan keenaynaa wixii aan helno waxaan rabnaa magaalada inay noqoto magaalo fiican oo islaantan u noqoto muxuahay tuulooyinka oo iskuulkan qiimaha badan ee laga faa'iidaysto oo siduu agaasimuhu sheegay madaxdii berito ay ka soo baxdo arday tayale iyo tacliin tayale iyo deegaan mataqaanaa dadkiisu fiican yihiin aan isla helaan rabna haddii la yidhahdo